magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maalintii shalay ka dhacay dil ay geysteen ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka dilkan ayaa ka dhacay gudaha magaalada waxaana rasaas ay fureen ciidankan ku dhintay wiil bajaajle ah oo lagu magacaabi jiray shaafici cilmi qaar ka mid ah dadkii ay isgaranayeen oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warmay dilka loo geystay darawalkan
dadkaanu ka mid ahay alaaya tacasir marka wixii lagu dilay in meeshaas lasoo dhigaa la rabaa aalisxabadayna iyo tuugaa la raada waxaas annagama qorno haddii naloo soo qaban waayo shalay waxaa layidhi amnigiina la sugayaa amniga in saana hadda lagu dheelay nin walaalkayna la dilay wixii lagu dilay in laga soo jawaabaan rabna annaga walaalkayo maanta waxaa la dilay yar walaalkay ah meeshaan lagu dilay meeshaan daraawiishta dhexdeed ah waxana uun dilay gacankaa qadaran ahayn wax lagu dilay ilaa hadda ma garanayo cilmigu werin bajaadleho miskiinho saxmelatawhay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku soo badanaya dilalka ciidamada dowladda federaalka ay u geysanayso darawallada kaxaysa mootobajaajka waxaana maalin weliba warbaahinta laga sii daaya dil iyo dhac ay geysteen ciidanka dowladda federaalka kuwaas oo aan jirin cid la xisaabtanta